fadhiga maanta ee golaha guurtida somalilan ee kooram la'aan ama tirada xildhibaanadu ay buuxin waayeen tiradii sharciga ahayd ee golahu ku farmi lahaa fadhigiisu maanta ayaa waxaa si rasmiya ugu dhawaaqay guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan waxaana guddoomiyuhu nasiib darre ku tilmaamay in xildhibaano tiro badan oo magaalada cudurdaar la'aan u jooga islamarkaana golaha aan fasax ka haysan ay ka maqan yihiin shaqadii iyo mas-uuliyaddii ay hayeen waxaa hadda golihii wuxuu maanta u xidhmayaa golaha waynu xidhayna wuxuu u xidhmayaa xildhibaano badan oo magaalada jooga oo aan xil ku maqnayn oo aan xanuun ku maqnayn oo aan fasax ku maqnayn baa baa magaalada jooga golihiina waa kano waa waa fadhiyaa intii naasoo dhammi ninkay garan waayey war raggii intiisii kale baa isu soo tahdiibtay ee ragga u weheliyeen wuxuu anugu golaha ka qabanaya garan maayo guddoomiye saleebaan ayaa sheegay in mudanayaasha ka maqan golaha ee fasaxa aan haysanin laga baahin doono warbaahinta sida uu amray xoghaymaha golaha horta qoladiinan xogaynti wixii cudurdaar la-aan ku maqan reeryoga ka xaadiriya reeryogaa ka jeegaysa kow maanta wixiiba maanta waynudhaa maanta wixii ka dambeeya kunnadaa laga joogto kunnadu waa shaqo haddaan la shaqaynin dee kunna male ha laga joogto waxaan la qaylinayaa inaan ummadda tuso inaan ragga qaarkii xilkiisii gudan oo ima waayey waxlaala wuxuu ku maqayeen kuwa ugu yareer baa ugu daran hadda waan dhegaysanaya waxay yeelaysaan intiina joogtaay bal wixii aad gaadhiin idinkuna soo dadaala wixii aad aragtaanna war koluu idiin xidhmaan maayo ku dhah ee kaala kalfadhiga golaha guurtida somalilan ayaa ajandahooda ku ansixiyey sabtidii aynu ka soo gudubnay cod aqlabiyada ajandaha kalfadhigan hor yaalla waxaa ku jira qodobo muhiima iyadoo dhinaca kalena ay isbeddel ku sameeyeen una codeeyeen golaha guurtida ee somalilan ajandaha oo ay ka saareen qodobo markii hore ku jiray waxaana ka mid ahaa qodobada ku jiray markii hore wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya in golaha guurtidu ay ka doodaan balse waa laga saaray ajandaha ka hor intii aan loo codayn fadhiga maanta ee golaha guurtida somalilan ee baaqday ayaa u muuqanayay mid muhiim u ah marka la eego xaaladaha dhaqandhaqaale iyo dhinacyada nabadgelyo ee somalilan ka taagan iyadoo golaha guurtida ee somalilanna uu dastuurku siinayo doorka ugu weyn ee shaqada ay u hayaan bulshada somalilan oo xudun ay u tahay dhinaca nabadgelyadu khadar maxamed cakulle v o a hargeysa